xulka kubadda kolayga soomaaliya ayaa maanta ka haray tartanka ciyaaraha zoonka shanaad ee lagu soo baxayay ciyaaraha kubadda kolayga ee qaaradda africa kuwaas oo hadda ka socda magaalada nairobi warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay intisaar saalax ciyaartoyda xulka qaranka soomaaliya ayaa isaga haray ciyaaraha kubadda kolayga ee ka soconayay magaalada nairobi kadib saddex kulan oo looga adkaaday ciyaartooyda oo ka koobneyd labiiyo toban ciyaaryahan oo matalayay xulka qaranka soomaaliya ayaa waxa ay ka kala yimaadeen wadamada maraykanka australia iyo canada waxayna ciyaartii u dambeysay ee galabta ay la ciyaareen xulka qaranka tanzania oo ay ka adkaadeen ciyaartooyda ayaa waxay ciyaareen shan kulan oo laba ka mid ah ay badiyeen halka saddex kalena looga adkaaday waxayna la ciyaareen wadamada south sudan burundi kenya eritrea iyo tanzania kabtanka xulka kubadda kolayga ee qaranka soomaaliya yuusuf khaafow ayaa waxa uu ka hadlay dareenkiisa aad iyo aada yno u faraxsannahay si oo waddankeena u dheelno oo dadkeena ina ka farax siino laakiin waktigan waxay nagu qaadatay waxaa nagu dhacay inaan nalaga raayo dhib male laakiin insha alla waa soo dadaalanaa waa soo tababarananaa waa soo diyaarinanaa aad iyo aad waxaa u mahadnaqaynaa dadka oo aad na soo dhoweeyey taaj money transfer iyo hormuud macalinka kooxda kubadda kolayga xulka qaranka soomaaliya cabduqaadir xaaji daahir sheekha ayaa ka warbixiyey dadaalka ay muujiyeen dhallinyarada soomaaliyeed
waxaan runtii aad ugu faraxsannahay inaanu ka soo qaybgalnay tartamada ciyaaraha ee zoonka shanaad ee lagu qabtay nairobi kenya saddex ciyarood waa nalaga adkaaday balse dhalinyartu waxa ay soo bandhigeen runtii ciyaaro aad iyo aad runtii u wanaagsan laakiin gool iyo goodaro labadaba waa u imaanay ciyaaraha kubadda kolayga ayaa caawa lagu soo gabagabeyn doonaa magaalada nairobi waxaana ciyaari doona labada kooxood ee wadamada kenya iyo south sudan intisaar saale xuseen v o a nairobi